alxamdulilahi rab alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jirnay riddadii waxau inoo soo sheegay riddada magaalowgu inuu yahay islaamnimada oo lagu jaro niyo ama hadal gaalnimo ama ficil gaalnimo tii ayuu markaa inoo sii wadaa sheekhu wuxuu faman nafa saanica allaha ka anfiyey ee jiritaankiisa diida aw irusula ama rususha anfiyee diida aw kadaba rasuulan ama rasuul beeniya aw ama xallala xalaaliyo muxaraman shay lagu xaaraantiimey bilijmaaci ijmaac lagu xaaraantinimeeye ka sinaaba weeyaane wa cagsuhu iyo sidaa cagsigii oo ama nafaa diida wujuuba mujmacin calayhi shay laysku waafaqsan yahay waajibnimadiisa ayuu diiday aw cagsuhu ama sidaa cagsigeed aw ama casama wuxuu goostay cala alkufri gaalnimo qadan barri inuu gaaloobo oo ama taradada fiihi waa ku noqnoqday oo yacni waa inuinuu sameeyo iyo inaan u samaynin ayuu ku noqnoqday kafara waa gaaloobayaa waalficlu lmukafiru ficilka wax gaalaysiinaya maa kawe yatacamadahu oo u badrheedho istihzaa'an istihzaa iyo dheeldheel sariixan cadow bidiini uu ku dheeldheelaya ayuu ula badrheedhay ow ama juxuudan low diinmow diintii dheeldheelayo ee ow juxuudan ama dafirid iyo diinmow diinii dafirayo ka ilqaa'i musxafin kitaab qur'aan uu ku tuuray biqaaduratin meel qurunaba weeyaane wa sujuudin lisanamin ama sanam uu sujuuda weeye ow shamsin ama cadceed waxau sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala isaga oo inoo sii wadaa bal hadalladii markaas gaalnimada keenayey ama ictiqaadkiiyo rumayntii waxa uu leeyahay sheekhu faman nafa saanica qofka allaha saanica ah ee isagu wax walba sameeyey ee farsameeyey nafiya ee diida ee jiritaankiisa diida bimacnaa kafarada damowtaalla waa gaaloobayaa markaa in ilaahay lagu sifeeyo saanicna kitaab iyo qur-aantoona kuma ay soo aroorin ilaahay saanic in lagu sifeeyo laakiin oo asmaadii ilaahay kama mid ahaa asmaada ilaahayna waa tawqiifiya nimanka mutakalimiinta ah ee banneeya in markaa ishtiqaaq ilaahay magacyadiisa loo samayn karo ayuunbaa banneeya inkastoo imaamulbayhaqi usuula alasmaa wa sifaat kitaabkiisa ku warinayo xadiid markaa imaamulxaakim uu warinayo qowlka ilaahay sunca allaahi aladii adqana kulla shayin ina allaha sanaca kulla shayin wa sancatahu ilaahay wuxuu farsameeyey saanic kasta iyo sancadiisa waana xadiis saxiixa meelahaas ayay markaa qoryahani ka soo qaataan markaa faman nafo saanica allaha qofka anfiye ee diida jiritaankiisa waa gaaloobayaa aw rusula aw nafa rusula ama rusushii ayuu anfiye wuxuuhi ilaahayba rasuul ma soo dirin ama nebi ka mida nebinimadiisa ayuu diiday ama nebinimo ayuu sheegtay nebigeenna kadib ama mid sheeganaya ayuu rumeeyey ama nebiga ayuu markaa wax ka sheegay ow ama kadaba rasuulan rasuul ayuu beeniyey ama nebi ama waa caayey ama waa fudaydsaday ama magaciisuu fudaydsaday ama magacii ilaahay buu fudaydsaday ama amarka ilaahay iyo rasuulka ayuu fudaydsaday ama wacdigiisa iyo waciidkiisa ayuu fudaydsaday ama sunnaha nebiga sala allah ayuu fudaydsaday masalan waxa leeyahy nebigu faraha saddexdaa ayuu leefi jiray wax ku cuni jiray markaasuu yihi waxaasi adab maaha waxa lay war shaygaasi waa sunna sameeyo suu yihi sunnada markaas ma doonayno ma samaynayno erayadana hadduu nebi maxamed waxay farilaa ma sameeyeen erayada noocaasoo kale ah hadduu la yimaado ayana kafara waa gaaloobayaayo waxaasi waa wax islaamkii markaa anfinaya markaa qofka allaha saanica diidaa isagu inuu gaaloobayo waa bilijmaac waayo dee rumaynta allah la rumaynayo iyo rasuulkiisa la rumaynaya diintaba lagu soo galaa diidmada markaasuu diido qof waa kulidobaya diintu kaga baxaya rususha ama rasuulka mida ka beeniyana isaguna waa la mid waa arkaantii iimaanka oo ama xallala wuxuu xalaaleeyey wuuhi waa xalaal muxaraman shay bilijmaaci lagu xaaraantinimeeyey ijmaac ay culimmada muslimiintu isku waafaqsan yihiin ka zinaaba weeye waa sida zinadii waa dulmigii waa khamrigii cabiddiisii waxyaalahaasoo kale u xalaaleeyey isagana waa gaaloobayaa wa cagsuhu iyo sida cagsigii oo cagsigu waa maxay sidaa dabaroggeedoo masalan wuxuu xaaraantinimeeyey shay xalaalahoo lagu ijmaacsan yahay ayuu xaaraantinimeeyey iibkii buuhi wax kala iibsigu waa xaaraan guurkii buuhi waa xaaraan taana wuu ku gaaloobayaa oo ama nafaa wuxuu diiday wujuuba mujmacin calayhi shay laysku waafaqsayoo culimaa muslimiin ku kulansan tahay ayuu waajibnimadiisa diiday salaadaha shantaa mid ka mida buu diiday ragcad ka mida ragcadaha salaaddaa buu diiday waa gaaloobayaa ow cagsu ama sida cagsigiioo wuxuu ictiqaadiyey shay aan waajib ahayn bilijmaac aan waajib ahayn buu waajibnaysa ictiqaadiyey dee salaad lixaad buu markaa sheegay ow hi markaa salaad lixaad baa jirta oo waa faral ah ama ragcad dheeraad ah ayuu hi markaas waa waajib taana markaas iyadana waa gaaloobayaa hadduu qofku shay aan waajib ahayn bilijmaaca yar u waajibiyo yar waa gaaloobayaa oo ama casama wuxuu goostay cala alkufri gaaliba qadan berri uu gaaloobo berri inuu gaaloobo oo ama taradada fiihi hadda ayuu ku noqdo ma goysaa mise ma goysaa ayuu markaa isku qabtay hadda ayuu markaas gaaloobayaaba hadda xilligaaba sugi maysee hadda mar hadduu goostay berri inuu ama taraduday hadduu gaaloobayaa markaa kafaradu waxay jawaabu tahay waxaa ina soo mara ui faman nafa saanica ilaa intaa ka dambaysa kafara weeye jawaabteed wuu gaaloobayaa taasi waxa weeye waa ficilkii iyo ictiqaadkii ama niyadoo wada socdaa waxaa kaluu uhi waalficlu lmukafiru ficilka wax gaalaysiinaya ee qofku markuu la yimaado uu ku gaaloobayaa maaka weeye tacamadahu qofku u badheedhay uu kasay weeye muxuu ku badheedhay u kasay istihzaa'an sariixan istihzaa iyo dheeldheelcadoo biddiinuu ku dheeldheelayo aw ama juxuudan lahu inkirid iyo dafiriduu diintii dafiraya awgeed ayuu ficilkaa ula yimi markaa waa gaaloobayaa waa maxay ka ilqaa'i musxafin waaba kitaabkii qur'aanka ah oo uu ku tuuro biqaaduratin meel qudhuna waayo fudaysiga kitaabka qur-aanka la fudaysa waa fudaysi allah la fudaysanayo kutubta xadiidka ayaa la mida iyo culumta diinta ayaa la mida hadduu qofku qashin ku tuuro waa gaaloobayaa biqaaduratin waxyaalo badan baa dadkan maaragtay jinka u shaqeeyo kuwan markaa ama qaar wax isku daboolahaadaan ama kuwan markaa jin baa dawa noo soo dhiibaya yidhaahdaa ee jinku u adeegayna jin baanu la hadlaynaa iyo jin baanu markaa wax ka maslaxaynaa midba midka uu ka gaalnimo xun yahay ayay uga adeeg badan yahay jinkuna waa wax la islaafsanayo kitaabka loo yaqaana asaaribu albataar fi tasadi lisaxarati alashraar ee uu leeyahay waxiid cabdisalaam baali waxa uu ku soo naqliyaa in qaarkood ay shardi uga dhigaan dhiiggan caadada dumarka intay soo qaadaan qur-aanka inay khad uga dhigaan ay ku qoraan qaarkood ayay shardi uga dhigaan inay kitaabka qur-aankaa suuli ku ridaan qaarkood ayay shardi uga dhigaan inuu kabta xagga hoose kaga samaysuu ku socdo marka uu waxyaalaha ku dhaqaaqu saa u gaaloobaabay dabeedna u adeegaan oo dawada jarman looga keenaya ama markaa meel kale looga keenaya oo markaa intaasoo wax loo sheegaya marka ilqaa'i musxabin biqaadurati qurun lagu tuuraba weeye wa sujuudin lisanamin waa isagoo markaa qofku sanam u sujuudaa hadduu markaa qole iska raaciyo markaa sanam uu sujuudo ayadana waa gaaloobayaa wa shamsin hadduu markaa iyana cadceed u sujuudo ayadana waa gaaloobaya waa ficil cad oo markaa diintii uu ku dheelanaya ama uu inkirayo walaa tasixu ma ansaxaysa riddatu sabiyin kii yara gaalowgii wa majnuunin kii walla wa mukrahin kii la qasbay ee walow irtada hadduu gaaloobo fa junna waasha lam yuqtal fii junuunihi intuu haleya la dili maayo waalmadhabu masiixatu riddati sakraani sakraankana gaalnimadiisu inay ansixi weeyaan iyo waislaamihi islaamnimadiisuba wa tuqbalu waa la aqbalayaa shahaadatu riddati ashahaadatu biridda mutlaqan ayadoon la kala qaadin waqiila waxaala yejibu tafsiilu ayaa waajiba facala lawali ka hore haddaan ku soconno low shahiduu biriddatin hadday ka marakacaan oo fa ankarahu diido xukmiya bishahaadati ayaa lagu xukmin ee falow qaala hadduu idhaha kuntu mukrahan baan ahaa waqtadadku ay keenta qariinatun ka asri kufaarin waa gaalo qafaalatay bee sudiqa biyamiini baa loogu rumayn wa ilaa haddii kale falaa maya walow qaala haddaydhaan lafada wuxuu ku hadlay lafda kufrin buu ku hadlay oo fadacaa ikraahan buu sheegtay sudiqa mutlaqan ayadoon la kala qaadin waa loo rumayn waxaa loo ictibaarinayaa qofka murtad ku noqonaya waxyaalaha aan soo sheegnay inuu yahay mukallafan mukhtaaraa inuu yahay qof qaangaadhahoo caqli lahoo doortay waxaanu isagu ikhtiyaarkiisa ula yimi mar haddaynu sidaan nidhi laa tasixu riddatu sabiyin ilmo yar oon qaangaadhin riddadii ma ansaxaysa ficil iyo qowl iyo niyo midna ku gaaloobi maayo wa majnuunin walaa riddatu majnuunin qofkii waalaana riddadiisu ma ansaxayso maxaa yeele takliif ayaanay lahayn takliif baan saarnayn hadalkooda iyo ictiqaadkooda iyo ficilkooda midna wax ka soo qaad ma leh wa mukrahin walaa riddatu mukrahin kii la dirqiyey ee la qasbay ee ficilka gaalnimada ama hadalka gaalnimada lagu dirqiyey ee lagu qasbay kaasina ma gaaloobayo ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaani ilaahay wuxuu yidhi qofka gaalooba iimaankiisa dabadii yacnii aayadda xaggeeda dambe jawaabteeda facalayhim khadabun dee cadho iyo cadaaba ayay yeelanayaan ilaa qofkaa la qasbay isagoo qalbigiisu iimaanka ku xasiloon yahay mooyaane waxaanay ku soo degtay camaar ibnu yaasir markii ay gaaladu dirqiyeen ay qasbeen inuu ku qasbeen nebi maxamed inuu wax ka sheego ee markuu yimid yaa rasuulallah igama isuhi ilaan wax kaa sheegay qalbigaagu sidee buu ahaa buuhi kaana mutma'ina biliimaan buu hayd fa in caduu facud buuhi hadday kugu celiyaan weliba ku noqo buuhi markaa walow irtada hadduu ridoobo qof baa ridoobay fa junna dabeedna waa waashay lam yuqtal fii junuuni fii xaali junuuni intaa waalan yahay la dili maayo li'annahu inuu markaa wax kala gartaa la arkaayo islaamnimada u soo noqdo waalmadhabu madhabna waxa weeye sixatu riddati sakraani sakhraanka isagu markaa wax cabbay ee isa sakhraamiyey isaga kaa riddadiisa iyo gaalnimadiisu waa ansaxaysaa sii furiinkiisoo kale li'anna saxaabata itafaquu calaa mu'aakhadatihi bilqadf hadduu markaa cid qarfo ama uu markaa cosheeda waa loo qabanayo saxaabada ayaa isku waafaqday markaa daraaqiisii iyo tasrufaadkiisii kale ayuunbay markaa la mid noqonaysaa wa islaamihii islaamkiisuna inuu ansaxayo weeyaan oo isagoo xataa sakhraansan hadduu islaamnimadii u soo noqdo islaamnimadiisu waa ansaxaysaa xukunkii riddaduna waa ka kor noqonayaa wa tuqbalu waa la aqbalayaa shahaadatu riddati wa tuqbalu shahaadatu biridda waxaa la aqbalayaa shahaadada iyo markhaatiga riddo laga marakacayo mutlaqan calaa wajhi itlaaqi si mutlaqa oon sababtii la sheegin shahaadada loo furo waa la aqbali waxay yidhahdeen un labadii waxaan marakanay ninkan inuu ridoobay waa ridoobay ninkan xukunkii riddada waa lagu qaadi oo wa tuqbalu shahaadatu biridda mutlaqan waqiila yajibu tafsiilu il wuxuu leeyahay maya tafsiil baa laga maarmaan iyo kala saaridoo ninkan shaahidka waa in la idhaha muxuu ku gaaloobay waayo madaahibtiibaa isku khilaafsan wixii lagu gaaloobayey waxaba la arkaa ninkanna waa gaaloobay waxaanu qaadigan iyo dadkan uba arkaynin gaalnimo inay tahay inuu la yimi markaa mar haddii la isku khilaafsanyey waxyaalii lagu gaaloobayey in riddo lagu xukumaana ay aad u culus tahay oo qofkii in la dilo oo hantidiisii ka wareegto waxyaalo badan ay ka ratibmayaan yaan la yskaga xukumin wuu ridoobaye ilaa mid ay col yihiin baa iska odhan karaba xataa wuu ridoobay waa in la yidhaha muxuu ku ridoobay caddeeya haddaba facalal awali qowlka hore haddaan ku soconno ee ah shahaadatu ridda mutlaqan in la aqbalayo low shahiduu hadday ka marakacaan macnaha laba iyo wax ka badani hadday ka marakacaan biriddatin gaalnimo ayay ka marakaceen manay kala saarin yani may cadayno may tafsiilininoo may caddaynin wuxuu ku gaaloobay fa ankara isna waa diiday xukiya bishahaada markhaatigaasaa lagu xukmin inuu ridoobay inkaarkaasina ma anfacayo waar waxaa la leeyahy iska dhaaf hadalkaa kale oo ashahaado islaamun baa leey waa kugu sugantay inaad ridowdae oo markhaabada markhaataa lagu hayaaye hadalkan kale intaad iskaga baxdo ashahaado baa la odhanoo islaamnimada soo gal falow qaala hadduu ilaha kuntu mukrahan yacni waan qasbanaa markii aan ridoobayey waqtadadhu waxaana keensatay qariinatun qariinaya wax la xidhiidhay oo dareensiinaya ayaa keentay inay markaa mukrahu yahay qariinaa jirta muujinaysa inuu leeya ka asri kufaarin dee ninkan inay gaala khafaalatay baa gaala haysatay dee nin halkii lagu qafaashay markaa isagoo wax kusan samaynayn ama wax kula hele niman arkay ayaa markaa markhaatiga ku furaya marka wuxuu leeyahay waa jirtay saasi laakiin waan qasbanaa markan waxaa samaynayey qariino markaa waa jirtaayoo dee ninkani waa maxbuusiga gaala ay qafaalatay buu ahaa sudiqabiyamiin waa loo rumayn oo qariinadaas ayaa lagu camal falaya waxaana loo dhaarinaya dee inuu doortay baa dhici kartaa wa ilaa haddii kaleo qariina ma jirto ninkii isagoo daaruislaam joogo halkaa magaalada iska dhex jooga ayuu markaa waxaan la yimi markii la markhaatiyada ku caddeeyen buui waan qasbanaa falaa hadalkiisaa lama aqbalayo inuu markaa ridoobay baa la xukmin walow qaalaa hadday dhahaan lafada lafda kufrin ninkani hadal gaalnimaa ka soo baxay faddacaa ikraaha muu sheegtay wuxuuhi waa jirtay hadalkaasi laakiin waa lay qasbayo xabad baa laygu hayay maydaan arkaynin sudiqa waa loo rubaynayaa biyamiinihi mutlaqan qariino iyo qariino la'aanba ama qariina ha jirta ama yay jirin waa loo rumaynayaayo le'annu markhaatigii muu beeninin wixii ay markhaatiyadu ku fureen wuu sheegay laakiin wuxuu yidhi uun yacni waan qasbanaa marka halkaa isaga markaa biyamiinihi ayuunbaa loogu rumayn sudiqa mutlaqan ku dhaaroon baa loodhan qofkuna hadiyo goraale wixii markaa loo sheega ama lagu dhaha hadduu qirto arrinku waa isbeddelay oo si kale ayaa looga wareegaa iminka masalan hadduu qof qof soo dacweeyo oo idhaahdo waxaasaan ku leeyahay hanti intaa leeg baan ku leeyahay waxaasuu iga hayaa buu yidhi waa halkii soomaaliyee wuxuu idhi anaa furoo layguma fura buuhi macnaha waa qirsanahay inuu igu lahaa laakiin buu yidhi waan siiyey maxaa la odhanaya ma ninkii mudiciga markhaatiga baa laodhanaya inaad ku leedahay sawkan qirayba in lagu leeyahay laakiin muxuu ka daba keenay waan siiyey kan inaan laleey markaa caddayn keen inaad siisay adigu caddayn keen hadduu caddayntii keli waayo kanaa laodhanaya ku dhaaray inaan lagu siinin ee halkeedii un taaginaan mayso oo isagoo wixii loo qiray markhaati keen adna dhaaro way sidaasay isu kala rogaysaa in shaa allahu tacala kitaab alqadaa bay inoogu iman doontaa walow maata hadduu dhinto macruufun bilislaami islaamnimada mid lagu yaqaanay baa canibnayni laba inanoo muslimayniya buu ka dhintay faqaala axadumaa midkood baa wuxuuhi irtadda waa ridoobayo famaata kaafiran ayuu ku dhintay bal waa adeegaya fain bayana sababa kufriga hadduu caddeeyo lam yarisu dhaxli maayo wanasiibuna fay-un buu noqon wakadaa in atlaqa fil adhari adhar haddaan qabna hadduu idlaaqana ayana waa la mid waxau leeyahay sheekhu walow maata hadduu dhinto macruufun bilislaami man huwa macruufun bilislaami qof islaamnimo lagu yaqaanay ayaa dhintay can ibnayni muslimayni laba wiil oo muslina ayuu ka dhintay faqaala axadumaa midkood baa wuxuuhi irtadda odaygu waa gaaloobay oo famaata waa dhintay kaafiran xaliga isagoo gaala kii kalena wuxu uhi waxba kama jiraan bal waa adeegee fa in bayana sababa kufrihi sababtii gaalnimada hadduu caddeeyey wuxuu yidhi waa kii sanamkaa u sujuudaya sidaa macataa ku xidhay wuxuu ihi waa kii diinta caayay ama ilaahay caayay ama nebiga caayay ama rasuulka caayayoo dibna uma eshaadano ma soo noqonin lam yaris wartu kale dhaxli maayo wa nasiibuhuna fay-un maalka dee la kala bar bay u yeelanayaanna jeexii uu kala yeelan lahaana fay buu u noqonayaa libeyti ilmaali bangiga muslimiinta ayaa la dhigi li'annahu murtad weeye oo murtadna lama dhaxlo kii kale isagu intiisa wuu qaadanoo isagu islaamnimo u haystaa laakiin kan isagu gaalnimadiisa qiray isagu ma dhaxlayo wakadaa in atlaqa fil adhari waxaa kaloo ayana la mid a hadduu idlaaqo sababta gaalnimada aan u caddaynin iyadana waa la midoo dhaxli maayo nasiibkiisa fay buu noqon le'annoo gaalnimo ayuu qiray dee waxaa lagula dhaqmayaa uun iqraarkiisaasi wuxuu keensanayo ma dhaxlayo taanigu wuxuu leeyahay adarka ka hor jeedaa wuxuu leeyahay maya tafsiil baa la weydiina wax gaalnimo hadduu sheegana dee waa ku filantahay oo sidaas ugu gaaloobay oo nasiibkiisa fay buu noqon haddii waxaan gaalnimaha inuu sheeg uha khamri buu cabbi jirayna dee waa la siin markaa intiisii wa tajibu waxaa waajibaysa istitaabatu lmurtadi murtad walmurtadati iyo tiiri dowday in toobad la weydiiyo wa fii qowlin tustaxabu kalkaafiri sia gaalkaoo kale waa la sunneeya wahiya fi lxaali wey wa fii qowlina alaaata ayaamin wey fa in asaraa hadday ku adkaystaan qutilaa waa la dili ee wain aslama hadduu islaamana saxa wa turika wuu ansaxayo waa laga tegi wa qiila waxaa laa yuqbalu islaamuhu lama aqbalayo in irtada ilaa kufrin khafiyin hadduu u ridoobay ka zanaadiqatin iyo wa baatiniyatinba weeyaan waxau sheekhu leeyahay axkaamtii riddadu intay dhacday ee qofkii gaaloobay ayuu halkan inooga gelayaa wuxuu yidhi markaa sheekhu wa tajibu waxaa waajibaysaa istitaabatu almurtadi waalmurtadati ninkii ridoobay iyo gabadhii ridowday intaan la dilin waa in la ydhaha toobad keena le'annahu islaam bay ku dhowrsanaayeen waxaa dhici karta balaaye iyo shubha inay heshay oo ay rabaan uun in laga suuliyo marka islaamka ayaa loo bandhigay xadiid daare qudniya ay warinayaan walow sanadkiisana daciifiiyey haweeney umurumaan loodhan jira ayaa ridowda nebigu wuxuu faray in islaamnimada loo bandhigo hadday toobad keento sidaa lagu day haddii kale la dilo cumar bin khadaabna sidaasaa laga wariyay atarra fara badan ay kaga sugnaadeen markaa waa waajib wa fii qowlin tustaxabbu qowl wuxuu leeyahay waa la sunneeyaa in towbadda la weydiiye waa la sunneeya kalkaafiri si gaalkii asliga ahaayoo kale le'annu ilaahay nebigu wuxu uhi man badala diinahu faqtuluuhu qofka diintiisa bedela qudha ka jara buu nebigu yidhi towbadna ma sheegin waxaa kaloo ay daliishadeen dee qoladii curaniyiinta la odhan jiray ee madiine intay markaa iyagoo caloosha xanuunaysa yimeen islaamay ee geela uu siiyey markaa dhalay ee uu yidhi markaa caanihiisa iyo isku darsada kaadidiisa ee xooliina kaxaysay ninkiina dilay markii la soo qabtay waa kii laayey markaasay qolada ydhahn xiraaba ayay sameeyeen muxaaribkana toobad lama weydiiyo mar hadduu qofku dhuljiifay milaaba toobad lama weydiiyo wa hiya haddaba toobad dalabkaasi ama ha la yidhahdo waa waajib ama ha la yidhahdo waa sunne fil xaali waa haddaba haddaa loodhaya waryaa toobad keeno islaam hadduu ogolaado waa wanaagsan hadduu diido wilaa qutila waa la dibdhigi li'annahu dilkiisa waa xad markaa sii xuduudda kale loo dibdhigimla dibdhigi maayo sii xuduuddii kale oo kale wa fii qowlina alaaata ayaamin yumhalu waxaa loo kaadin alaatata ayaamin saddex maalmood ayaa loo kaadin ama ayna waa waajib amyana waa waajib maaha eh saddex maalmood ayaa loo kaadin markaa saddexdaa cisho ayaa maalin walba la odhanaya warma toobad keenaysaa ma islaamaysaa cumar ayaa markaa sidaa xukumay oo ay ka sugnaatay imaam maaligna sidaas ayuu markaa qaatay fa in asarraa hadduu toobad keeni waayo ninkiiiyo gabadhi ay ku adkaystaan gaalnimadii qutilaa waa la dili man badala diinahum faqtuluuh waxaana dilaya imaamka ama naa'ibkiisa ayaa dilaya wuxuu uhi sheekh waa in aslama haddii uu islaamana markaa hortooda fa in asaraa hadday ku adkaystaan gaalnimadii ay toobad keeni waayo qutilaa waa la dili waa in aslama mid kasta waa in aslamaa bay tanna ku wanaagsanayd laakiin markaa horena haddii aad fa in asaraa labadoodii saa ugu celi marka dambena waa in aslama koodii gaaloobay nin iyo gabadh minkuu doonaba ha ahaadee saxa islaamnimadiisii waa ansaxaysaa markuu labadii shahaado ku dhawaaqo waa turika waana laga tegi markaa mar hadduu ashahaato waa laga tegi qul liladiina kafaruu in yuntahu yukfar lahu maa qad salaf waqiila waxaa laa yuqbalu islaamuhu islaamnimadiisa lama aqbalaya in irtada ilaa kufrin khafiyin ka zanaadiqatin qoladaa zanaadiqada lalayu islaamnimadana muujisata gaalnimadana qarsata hadduu qoladaa galay kurta un ha lagu dhufto waayo inuu yacnii ma aaminayno kuwaa wa baatiniyati qolaa baatiniya waa qolo qur-aanku baatin buu leeyahay oo daahirkana akhriyaysaanba maahee baatin kale iyo macno kale ayaa looga jeedaa ayagu aaminsan kuwa hadduu galana waa la dili waxaa kaloo culamada in badan sheeen qofka rabbi caaya ama nebiga caaya siiba nebiga qofka caaya waa la dilayaa isaga tubadda la weydiin maayo waa in la dilaa isagana culimo badan baa saa ku tagtay wuxuu uhi sheekhu wa waladulmurtaddi murtadka ilmihiisu in incaqada hadduu calool galay guntamay qablahaa qabla ridda aw ama bacdahaa bacda ridda walxaal axadu abaweyhi muslimun uu yahay fa muslimun weeye ow murtadaani bay ahaadeen fa muslimun weeye wa fii qowlin murtadun weeye wa fii qowlin kaafirun asliyin weeye qultu waxaan inaoga haddana al adharu murtadun weeye wa naqala alciraaqiyuuna alitifaaqa calaa kufrihi ayay soo naqliyeen wallahu aclam meel walba way ka egeenoo haddii dee haweenaydii iyadoo caloosha ilmo ku sida ay ridowdo ilmahaana xukunkiisu muxuu noqonayaa markaa wuxuuhi wawaladulmurtadi murtad ilmihiisu inincaqada haddii uu guntamay calool galay qablahaa intaanay gaaloobin ka hor aw ama bacdahaa wuxuu guntamay uu calool galay riddada dabadii waaxadu abaweyhi muslimun laakiin labadiisa abo mid baa muslima ama aabbaha galo hooyadii baa muslim ama hooyadii baa muslima oo aabihii baa gaaloobay fa muslimun weeye ilmaha muslim baa loo ictibaarinayaayo kaa muslimka unbaa la raacinaya dhinaca islaamka la qallibaya ow murtadaani ama labadiisa aabo aabihi hooyadii murtadaan bay ahaadeen waa bacdahaa buu inxiqaaday labadiisii aabbana waa murtadaan fa muslimun weeye isna culqadii islaamka ayuunbaa markaa lagu baaqi yeelayaa liannahu isagu gaalnimo kama soo fulin wa fii qowlin murtadun weeye ayaga labadoodana la raacinaya ise murtadunbu ilmahaasi noqon wa fii qowlin kaafirun asliyun qowlo wuxuu leeyma waa kaafir asliya oo mar hadduu ka dhashay laba gaal isaguna ridda lama wax loogu adkay ma jira waa gaal asliya qultu cali nawowi haddaanay aladharu murtadun huwa murtadun weeye haddaana aabbayaa usuushiisa muslim ku jirin wa naqala alciraaqiyuuna qolada ciraaqiyiinta culimmada markaa madhabka shaaficiya xagga reer ciraaq qaadi xuseyn iyo ibnu sabaaq iyo bandariiji iyo waxay soo naqliyeen al itifaaqa calaa kufrihi in laysku waafaqsan yahay gaalnimadiisa oo yacnii ilmaha loo ictibaarinayo inuu yahay gaal dee axkaam baana ka dhalanayso haddii laydhaa waa muslim lama addoonsanayo hadduu yaraan u dhashay qaraabadiisa muslimiinta ayd baa dhaxlaysa haddaynu idhahna kaafir asliya weeye dee waa la addoonsan karaa haddaynu idhahna waa murtad lama addoonsanaya lana dili maayo intuu qaangaaraya markuu qaangaaro ayaa markaa toobad la weydiinayo hadduu ku adkaysa la dilaya markaa aqwaashan markaa mid walba saasay xugun gaara u leedahay fa muslimun iyo fa murtadun iyo fa kaafirasiyu saddexduba wallahu aclam wa fii zawaali milkihi milkigiisu inuu ka suulaya can maalihi bihaa biriddati uu kaga suulaya aqwaalun baa ku sugan adharuhaa waxa weeye in halaka hadduu halaagsamo murtadan isagoo murtada baana waxaa inoo caddaaday zawaaluhu inuu suulay bihaa riddadii wa in aslama hadduu islaamayna baana waxa caddaaday annahu lam yazal inaanu suulin milkigiisii wa cala al aqwaali aqwaasha dhammaanteed haddaan ku soconnana yuqdaa minhu daynun baa laga gudi laasimaho qablaha qabla ridda ku laasimay wa yunfaqu calayhi minhu waa laga nafaqayn wala saxu asaxu annahu yalsamu waxaa ku wajiba qurmu itlaafihi wuxuu dilay magdhawiisa fiiha fii sabiili riddana waa laga magdhabi wa nafaqatu zawjaatin xaasas nafaqadood ayaa markaa laga gudi wuqifa wa nafaqatu zawjaatin ayaa laga gudi wuqifa la joojiyey nikaaxuhunna wa qariibin iyo mid qariiba nafaqadii waidaa waqafnaa milkahu markaan joojinno fa tasarufuu wa adeegya in ixtamala alwaqfa joojin hadduu ixtimaalayo ka cidqin wa tadbiirin wa wasiyatinba weeyane mawquufun weeye in aslama hadduu isama nafada wuu fuli wailaa haddii kale falaa ma fulayo wa baycu iibkiisa wahibatu iyo warahnu iyo wakitaabatuna baatilatu weeye wa filqadiimi mawquufatun weeye wa cala alaqwaali haddaan ku soconno yujcalu maaluhu maca cadlin baa lala yeeli wa amatuna cinda imra'atin hiqatin ayaa la yeeli wa yu'addii mukaatabuhuna annujuuma ila alqaadii ayuu isaguna u gudi waxaa kaluu sheekhu inoo gelayaa halkan axkaamtii murtadku lahaa mid ka mid ah qofku marka uu ridoobo dee waa gaaloobay oo diintiibu ka baxay guurkiisii waynu soo marnay carruurtiisii wilaayadoodii waa ka tagtay hantidii uu lahaa iyadu maxay noqonaysaa haddee wuxuuhi wa fii zawaali milkihi milkigiisii inuu suulayo can maalihi uu ka suulayo oo xoolihiisii milkigiisa ka baxayaan bihaa biriddati riddadaa sababteeda inay ka milki wareegayaan xoolihiisi ay ka mas-uulayaan aqwaalun baa ku sugan adharuhaa ka ugu yacni daahirsani ugu xoogga badani waa in la joojinayo in halkaa la joojin oo dabeedna in halaka hadduu halaagsaa murtadan isagoo sidiibaa murtadnimadiiba ku dhintay ama waa islaami waayo sidii baa lagu dilay baana waxa inoo caddaaday zawaaluhu xoolihii inay ka suuleen ay ka milki wareegeen bihaa riddadii wixii uu milkiyeyna fay inay tahay ayaa inoo caddaatay wa in aslama haddii uu islaamana baana waxa caddaatay annahu lam yazal ama lam yazul inaanu ka suulin milkigiisii inaanu ka suulin ayaa inoo caddaatay leannu acmaashiisa buriddeedu waxay ku xidhan tahay inuu riddo ku dhinto dee milkiga suuliddiisuna waa la mid waxaanu idhi aqwaale mid labaad baa jiroole binafsi ridda marka uu saa u gaaloobo ee uu diinta cayo ama nebiga cayo ama ilahay cayo ama malaa'igta cayo xoolihiisi waa ka tegeen mar haddii cismadiisiiyo ilaashigiisa ilaasha ka baxay xoolihina ka dhaqaaqeen ila dhiiggiisii baa bannaanaadayba xoolaana shaga kumalay qowl saddexaad baa jira oo isagu lama suulayo waar gaalnimadu milkiga ma diida gaalkaasigaaba waxbuu yeeshaa ee wixiisa ha iska lahaado ha iska hayso qowl saddexaad oo dhan ayaa jira haddaba buu calal aqwaali aqwaashaa saddexda haddaan ku soconno saddexdooduba waxay isku waafaqsan yihiin yuqdaa annahu yuqdaaca minhu in meyd laga gudayo murtadka xoolihiisa daynun lasimahu qablaha dayn lagu yeeshay riddada ka hor masalan waxbuu amaahaday waxbuu dilay dayn baa hadaa kaga sugnaatay wuu ridoobay waa in laga bixiyaa xoolihiisa leannahu haddaan idhaahno milkigiisi waa u jira ama waa mawquuf arrinka waa iska cad yahay haddaan idhaahno milkigii waa ka suulaynaa dee riddadu gaalnimo dhimasho kama badna dayntuna waa laga horraysiinayey warasada marka uu dhinto qofku wixii dayn lagu leeyahy warasada xaqooda waa laga horraysiinayey dee xaqulfay iyo bangiga muslimiinta in la geeyana waxaa ka horraynaya kii daynta ku lahaa wa yunfaqu calayhi waa laga nafaqayn minhu maalkiisa ayaa laga nafaqayn wixii uu xoolihiisaasubaa laga nafaqaynayaa dee inta uu ka toobadkeenaya ama laga dilayo waxaa laga soo qaadaya qofka dhintay soon wax mu'anatu tajhiis laydhaa uma baahnaa kafantii iyo biyihii iyo xafaariinta qarashkooda soo uma baahnaa murtadkaa inta la dilaya isna waa meyd la tawaabulshaynaya kana meydkii wax la sii siinaya wey markaa marka hantiisii wax laga sii siisiiye wey macnaheedu wala saxu asaxna waxa weeye yalzamu waxaa ku waajibaya qurmu itlaafihi baabiinta uu sameeyo magdhowisa fiiha fii samani ridda inta uu murtadka yahay lafdeeda wixii uu itlaafiyo baabi'iyo xoolo cid kale leedu baabi'iyo hantidiisaa u lahaa unbaa laga bixin wanafaqatu zawjaatin walasaxu yalzamu waxaa ku waajibaya nafaqatu zawjaatin zawjooyin nafaqadooda wuqifa la joojiyey nikaaxuhunna guurkooda la joojiyey oo qofku markuu ridoobo iminka wuxuuna yidhi bal u fiirsa halkaa wanafaqatu zawjaatin baa la wuqifa nikaaxuna guurkoodii la joojiyey ma waxaa jira kuwo kaloon guurkooda la joojinaynin marka aad dib ugu noqoto kitaabu nikaax qaybtiisii hore marka uu qofku ridoobo maxay noqonayeen xaasaskiisii bal dib hadda maskaxda uga yar shaqaysiiya ma qaar soconayay markaba iyo qaar guurkooda la joojinaya baa kala jiray ha waxaynu soo marnay walow irtadda zawjaani aw axaduhumaa hadduu ridoobo laba qof oo isqabaa ama midkood baa ridooba qabla dukhuulin tanajasat ilfurqa baynu nidhi ayagoon is araga ismehersaday un hadday naagtii diinta cayda ama ninkii diinta caayo ama nebiga cay ama rasuulka caayo kala dhaqaaqay dib ay isugu fadhiistaan hadday soo islaamaan guur dambe ayuunbay isugu iman karaan waa markay qabla dukhuul tahay aw bacdahu hadday bacda dukhuul ayagoo is arkay riddadu timaadana waxaan idhi wuqifat waa la joojin fa in jamacahum alislaamu fi lciddati daama nikaaxu intaanay cadad bixin hadday islaamnimo kulmiso guurkii waa jiraya wa ilaa faalfurqatu min aridda haddii kale furqadii waxay ka soo bilaabaysay riddada marka waa maxay wayelzamuhu nafaqaatu zawjaati wuqifa nikaaxuhunna waa kuwii madkhuulaadka ah inay is arkeen ee la eegayey inta uu bal ay cadadbaxayaan dumarka inuu soo islaamiya inaanu soo islaamin dumarkaa waa la nafaqayn laakiin tii aanay is aragee markiiba iska dhaqaajisay dee iyadu nafaqa ma leh ilaa ciddaba ma laho iska tagteen wa qariibinkii qariibka hadduu aabbihii nafaqaynaya hadduu carruuru dhalay nafaqaynayey waa laga nafaqayn haddaa wuxu uhi waidaa waqafnaa milkahu milkigiisiiyo lahaanshihiisiin markaan joojinayna dhahdo waa mawquuf halkaasay taagnaanaysaa waxaa la eegayaa inuu soo islaamay iyo inuu gaalnimo ku dhintaa la eegayaa markaynu nidhi fa tasarufu takrifalkiisa intanuu riddada murtadka yahay dhacay in ixtamala haddii uu aqbalayo alwaqfa joojin waxaana in la tacliiqiyo oo wax lagu xidha hadduu aqbalayo ka cidqin cidqiga in la joojiyaa way bannaanid macnaha tacliiq bay bannaanidoo xilligaasaan ku xoreeyey iyo hadday waxaasaa noqdaan tadbiirkii wasiyadii ayana dee geeri bay ku xidhnay tasarufaadka noocaasii hadduu ku sameeyo hantidiisiibuu masalan wax ka addoommuu xoreeyey ama addoon buu tadbiiriyey u xuray markaa nintoo xor baa tahay ama cid buu wuxu dardaarmay tasarufaadka noocaasa buu sameeyey mawquufan iyagana waa la joojin tasarufkaa isa waa la joojinaya in aslama hadduu isaaba nafada waa fulayaa oo xorayntu waa fulaysaa tadbiir wasiyadii wa ilaa haddii kaleu murtad ku dhinto falaa waxba kama fulayo wax ka fulayaa ma jira xoolii fay unbay wada noqon wa baycuhu wa hibatuhu wa ra'nu wa kitaabatuhu hadduu wax iibiyo hadduu wax hibeeyo hadduu hantii wax rahan dhigo hadduu kitaabeeyu idhahdo addoon uu lahaa intaasoo xoolaa haddaad la keento haddaad keento xor baa tahay waxyaalahani waa tasarufaad aan aqbalin waqfin iyo joojin iyo tacliiq aan aqbalin baadilatun bay noqonayaan leannu cuquudda in la joojiyaa ma ansaxaysa qowluljadiid qabo wa fi lqadiimi mawquufa cuquudda waa la joojin karaa buu leeya waa mawquufa hadduu islaamana way ansaxda di kale may ansixin wa cala alaqwaali aqwaashii hore haddaan ku soconay yujcalu maaluhu cinda cadlin xoolihiisoo dhan qof caadilaha loo dhiibo ha u hayo wa amatu addoontiisii haddii uu markaas addoon lahaa ayaana waxaa la geyn cinda imra'atin hiqa ruux dooroo lagu kalsoon yahay ayaa la odhan hay inta ama saa ku dhimanaya fay ka noqonayaan ama soo islaamaya u soo noqonayaan waayo hadduu addoon kitaabeeyey owdhi intaasoo xoolaa haddaad la kaalido xor baa tahay isagiina ridoobu hawadii ka baxay ninkii mukaatabkaasi u odhanaya wa yu'addii mukaatabuhu annujuuma xoolihii lagu kitaabay ila alqaadii isagoo qaadiga un hawgeeyoda hebe qaadi ninkaa hebel ee ridoobay ayaa xoole intaa lagigu kitaabeeyey xoolihii waa kuwa qaadigaa ka qabrisa wuu xoroobi kitaabu zinaa zinadii ayuu u baab yahay waa xuduuddii ayuu inoo wadaayoo siday u kala markaa darraayeen ayuu markaa inoogu kala horraysiiyeyoo dee waxa ugu daraa gaalnimada ayaa ugu daraydii qofku xaydaabkiiyo islaamnimada inuu ka baxo dee waxa kale ugu daran waxa weeye zinada waayo kulliyaadkii la ilaalinaya ee shanta ahaa laba ka mida ayay markaa zinadu wax yeelaynaysaa nasabkiina waxba yeelaynaysaa erdaygii iyo sharaftiiyo dhigtiina waxba yeelaynaysaa kaasaa daraaddii ayaa loo soo horraysiiyey ahlulmilal dadka diimaha weerkaa o dhami xaaraannimada zinada way isku waafaqsan yihiin dembiyaalka waaweyn kuwa ugu foosha xun buu ka mid yahay ilaahay baa hi walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxisha waxa zinada laylaha u dhowaanina waa faaxisho iyo shay foolxune sidaa daraaddeed baa xadkiisu xadadee kii ugu darraa noqdayoo qofka guur hore sobray dhagaxin lagu dilo waxaanu xuduudda kale kala duwan yahay laba xugunoo la gaarahoo markhaatiyaal afarabaa isaga loo shardiya aanay la wadaagin xuduudda kale boqolkaa jeedalna lama wadaagaan xuduudda kale waxaa kaloo xadiidkii bukhaariiyo muslim ibnu mascuud wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi dembigii kebaa'ir hagtiisa ugu weyn wuxuu uhi allaahi ku abuuray inaad cid ku lamaanayso maxaa ku xiga inaad disho ilmahaaga iyadoo ka baqanay inuu kula quuto maxaa ku xiga an tasniya bixaliilati jaarik jaarkaaga xaaskiisa inaad ka sinaysataa ku xigtaa ilaahayna waa ka yidhi waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun wuxuu israaciyey markuu ilaahay addoommada wanaagsan tilmaa waa kuwa aan ilaahay alla kale ku lamaanay waa kuwa aan nafda ilaahay xaaraantilmayn dilin waa kuwa aan sinaysanin marka waxaa qariin looga dhigay shirkigii iyo dilkii nafda iyo zinadii azaaniyatu wazaanii fajiduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda boqol jeedal ku dhufta baa ilaahay haddii aanay guur hore soo marin ra'fa iyo naxariisnaya iday qabanin kooxna ka soo qaybgeliya cadaabkooda iyo xadkooda wuxuu dhi sheekhu iilaatu dakari xubinkii taranka ee labka oo lagu qariya bifarjin xubin taran oo dhadig muxaramin oo loo xaaraantilmiyey licaynihi lafdiisa khaalin farjigaasoo can shubhati ka maran mushtahan farjigaasoo farji la ijtihaynoo la jeclaysana yuujibu alxadda xad ayuu waajibiyaa wa duburu dakarin kii labaad dabadiisa wa unhaa ti dhadigii dabadeed ka qubulin xubinkii taranka ee dumarka ayuunbuu lamid yahay calamidhabi haddaan qabanno waxau halkan sheekhu inoogu xadaynayaa waxa sinada la yidhaahdo waa inoogu qeexayaa markaa wuxu uhi ilaaju dakar xubinkii taranka ee labka oo lagu qariyo oo la geliyo bifarjin xubin taran oo dumar weliba kaasoo muxaramin farjigaasoo muxaramin licaynihi cayntiisa iyo laf ahaantiisa iyadoon wax kale la eegin loo xaaraantinimeeyey isagaa ixtiraaska inoo keeni doono quyudan mid walba wuxuu ka saarayo isagaa inoo keeni doono muxaramin licaynihi khaalin can shubhati shubha iyo markaa wax kale iyo ismoodsiis iyo wax shubho ah oo dheehayna ka madhan mushtahan farjigaasoo a dabci ahaan mid la ishtiheeyo oo la doono oo farji aadamiyoo nool ah yuujibu alxadda xad ayuu waajibiyaa ficilka noocaasahee la sameeya iyo qarinta noocaasa iyo gelinta noocaasi waxay keentaa xad ayay keentay xad kale isaga inoo keeni doona waa labadii guur hore soo marayna in dhagax lagu dilo kii aan guur hore soo marayna boqol jeedan iyo musaafiriin sannada lagu dhufto waana dee sida markaa axaadiiduba faraha badane ay ku soo aroortay nusuustigaasoo iyo ijmaac culimada haddii dawaabida mid ka midi meesha ka baxo xadkaasina meesha waa ka baxaya mid walbana isaga inoo keeni doona haddaa wuxuu hi wa dubuuru dakarin kii labaad dabadiisa wa unhaha tii dhadigaydoo dabada looga tago waa waxa liwaadka loo yaqaaniyo dabaka markay ka qubulin buu la mid yahay farjigaa dumarka oo kale ayuunbuu la mid yahay xagga xajka ee xagga xadka oo haddii markaa isagana xubinkii taranka uu ku qariyo dabani ama ruux dumara ayadana xadkii waa ku waajibaya calalmadhabi haddaan qaban oo kii muxsankahay ee dabaka markaa sameeyey dhagax baa lagu dilay kii kale boqolkii jeedal ayaa lagu dhufan waana la taqriibin waayo ilaahay wuxuu leeyahy walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxisha zinadaa hu dhowaanee waa faaxishe markuu reer qoomuluud lala hadlayana muxuu hi ataatuuna alfaaxisha mafaaxishadii baa la imanaysa no ayaro dabakamar ahayd markaa zinadii iyo dabakamarkii labadaba faaxisha ilahay ku tilmaam waa isku xugun markaa bayhaqi ayaa wuxuu warinayaa sunan kubraaga walow xadiidkeena daciifiyey idaa aata rajulu rajula fawmaa zaaniyaani nin hadduu nin wax ka dayo waa laba zaani qowl ayaa wuxuu leeyahay maye ee qofkii waxaa sameeya ama guur horaha soo maraya inua soo maray hala dilo waxay u daliishaen xadiidka abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan sanadkiisuna saxiix yahay wuxuu nebigu yidhi sala allahu alay slam man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luud faqtuluu lfaacila walmafcuula bihi haddii aa aragtaan haddaa heshaan mid samaynaya reer qowmuluud waxoodii ka samaynayo ka lagu samaynaya badila labadaba israaciya sidee loo dilayaabaa la isweydiiyey waxay yidhahdeen qaar seefa lagu dilo qaarna waxay may hala rajmiyo oo se imaam axmed iyo imaam maalig qabaan culamada qaar baa yidhi may ama gidaar ha lagu dumiyo ama dundumo ama buur dheer ama fooq dheer ha laga soo tuuro sidii dee qowmuluudba sow laguma samayninta markaa malakul jibriil shantoodii magaalaba soo intuu baal hoos geliyo intuu cirka geeyey muu soo qallibin isagana buurta ugu dheer ama fooqa ugu dheer inta la saaro ha laga soo daayo haddaba ixtiraasaadkii buu inoo soo celiyey sheekhoo wuxuu yidhi walaa xadda bimufaahadatin bowdiya isdhaafdhaafsi ama bowdiya wax kuwadwadid xad ku sugmi maayo wawadi zawjatii wa amatii hadduu xaaskiisii ama addoontiisii u taga fii xaydin wa sawmi wa ixraamin iyadoo caadana ama iyadoo soman ama iyadoo camal xaj iyo cumro mid xidhan lagu xadi maayo wakada amatii almusawajati addoontiisii cid kale u guuriyey walmuctadadi tii ciddo tirsanaysay maya wakadaa mamluukatihi almaxram yacnii miduu leeyahay oo maxrama ayana wa mukrahin iyo kii la qasbay filadharay haddaan qabanno wakadaa waxaa la mida kullu jihatin abaxaa caalimun uu baneeyey ka nikaaxin bilaa shuhuudinba weeye cala saxiix haddaan qabanno walaa biwati maytatin fila saxiix asax haddaan qabanno mayd waxayntii ama yacni utegiddiina lagu xadimaayo fil asaxi haddaan qaban walaa bahiimatin fil adhari iyo neef xoolaa waxau leeyahay sheekhu halkan qodobkii ugu horreeyey wuxua ilaaju dakar ilaajee ku qarin baynu le walaa xadda bimufaakadatin dee meelaha bowdyaha hadduu ku wadwada ama bowdyaha markaa la isdhaafsado xad kuma sugmayo ila ilaajiyee ku qarsoonkii xubnuhu isku qarsoomayeen baan jirin wawadi zawjatii wa amatii fii xaydin wa sawmin wa ixraam waxaynu nidhi ilaajkan iyo yacni xubinkan ku qarintiisa waa in la xarimay licaynihi lafdiisa iyadoon wax kale la eegin yacnii sidana ilaajkan iyo ku qarintana la xarimay maxaa baxayaa hadduu ninku xaaskiisii ama addoontiisa iyadoo caadala u tago hadda ka xaaraan bay hayd ama iyadoo sooman u tago ka xaaraan bay hayd ama iyadoo xaj ama cumro xidhan inuu u tago hadduu u tago ayana lagu xadimaya iyadoo ka xaaraan tahay leanna waxaa la leeyahay taxriimkani caynu zinaa xubinkan lafahantiisa looguma diidanaa laakiin arrintan ku timi ee ama caadadan ah ama soomkana ama ixraamkana loo diidan yahay ee asal ahaantiisa looma diidana marka waa muxaramin lacaynihi baa halkaas sida ku baxday wakada mamluukatihi almaxram gabadh addoonah oo maxarimtiisa ka mida mise inanay naas wada shaqeen oo kale ayuu markaa addoon ahaan u leeyahayba wakada amati almusawaja walmuctadda waxayana lamida addoontiisii addoontiisa dee wuu iskala mucaamaloon karaa milkriyamiin buu kula mucaamaloon karaa sida qur-aanku inoo sheegay almusawaja hadduu guuriyo cid kale u guuriyo lama mucaamaloon karo tiibuu la mucaamalooda walmuctadati mid ka ciddo tirsanaysa addoontiisiioo ka ciddo tirsanaysa cid kale ayuu markaa u tegey taana markaa lagu xadi maayo liannao shubha ayaa jira shubhatulmaxal wax la yidhaha baa jirta wakadaa mamluukatihi lmaxram addoontiisii uu lahaa ee maxaarimtiisa kamid siday walaalay naaska wada shaqayn oo kale hadduu markaa ayana u tago lagu xadi maayo shubhatulmilki baa jirta dee wuu isagii baa leh waanay u bannaanayn mo isagii baa leh dee xuduuddana sida aan tilmaami doonno shubahaadka ayaa lagu reebaa wa mukrahin iyo kii la qasbay ayada gabadha haddii la qasbo xad laguma le rufi can ummati ilkhada wanisyan uma sugriyu calay fi ladari markaa waa mamluukatii almaxram fil adharidu way u taallaa oo wuxuu leeyahay waa la xadayaayoo xaaladan marnaba wadiiyo mucaamalaan u bannaanayn weeye liwaad bay la mid tahay wa mugrahin fil adhari qofkii la dirqiyeyna ayadana la xadi maayo oo gabadhii ayada inaan la xadaynin ayada waa la ysku waafaqsan yahay ninkana lama xadaya baa leeyahy haddii la dirqiyo haddii laba yidhaahdo dee in ninkala dirqiyo waa suurtagal muqaabil adharki wuxuu leeyahay maya oo ninka lama dirqin karo mar hadduu isagoo aanu doonaynin oo waxaanaanu markaa isagu ijtiheen intishaarba samayn maayo markaa waxanba samayn kari maayo isagaa lama qasbi karo hadduu isagu waxaan sameeyaba isagaa doortay mukrihaba maaha isaga lama qasbi karo ruuxa dumara waa la qasbi kara lakin nin lama qasbi karo ayay leeyihiin oo mukrihin fil adhar wakadaa waxaa la mida oon lagu xadaynin kullu jihatin jiha kastoo abaaxaha caalimun uu banneeyey ka nikaaxin bilaa shuudin bu cala saxiix haddaan qabanno guurarkan culimmadu ay isku khilaafsan yihiin faasid baa lagu tilmaamaa ciddii dee markaa dhinaca kale ka soo jeedeen qabini ila cidda qabtaa iyadu saxiix bay u qabtaaye guurarka aan cid muslimiinta ka culimada muslimiinta ka mida qabinna baatil baa lagu tilmaamaa marka haddii masalan waaba ka nikaaxin bilaa shuhuudin bilaa markhaati bay isku mehersadeen dee imaamu maalik baa qabaa ama bilaa weliyin bay isku mehersadeen wadaad baa loo tegayoo imaamu abu xaniifa weli la-aan qaba inay gabadhu isguurin karto marka haddii ay sidaa isugu tagaan ee lagu xadimayo ninka hadduu sidaa gabadhii bilaa weliga loogu guriyo ama bilaa markhaatiga loogu guriyo hadduu saa ugu tago wuu sinaystay loodhan maayo waa la xadayaa loodhan maayo lannu waa wax culima bannaysay sidaa daraaddeed baa imminka dadka dee meelaha isla taga runtii dumarka balanbal badan baa ka soo gaadha waxa uu islaamku dee ruuxa dumara weligeeda ugu xidhayaa waxa weeye ma kala garan karaan waa dad caadifadu ku badan tahay ma kala garan karaan ninka dhaqaya ninkaan dhaqaynin tuug baa u soo xidhanayaad nigtayn oo inuu hargeyse jeex leeyahay u sheeganaya dabeetana halkan uu ku soo meherinaya ugu baabiinayaa waxaa in badan nala kulanta maalin kasta inan leh waa lay mehersoo maalintiibay igu dambaysay ama intuu habeeniyo laba isarkeen uraysato ilma dhashay meel alla meelu joogaba ur habeenkiibay igu dambaysay ama maalintii bay igu dambaysay bay odhanaysaa ama wax kaluu igu noqday bay odhanaysaa yacni waxa weeye waxa weliga loogu xidhayaa waxa weeye dumarka ayaa la ilaalinayaa weligu wuxuu ka eegayaa ka dhaqayo kaan dhaqaynin kii aan dhaqaynaysi wax kale u socday dee kharashna iska bixin maayo tolna iyo xigtana hor iman maayo welina hor iman maayo markaa dumarka dandoodii wey markaa marka ay meelaha haddee isla tagaan ama gabiilay ama dacarbudhuqa meelaha isku soo mehersadaan ayay dabeedna waxay odhanayaan dumarkii waxa lay sowtel markaad tidhaahdo ama warqad ka qaada ninkii ama maxkamaddu fasaqa ka qaada ama isagii ha kuframa sowtel layidhi guwalila-aan ma mehersano waa sidaas oo guurkii waa in la saxayo hadday doonayaanna waa in dib loogu saxayo dib la ysugu meheriya haddaanay isdoonaynna waa in ama ninkii warqadii laga qaaday u dalqadii ridaa ama waa in maxkamadda tafriiq looga sameeya laakiin mar hadduu nikaaxu faasid iyo tafriiq la-aan hadday iska guursato guurkeeda waxba kama jiraan weeye hadday ilma halkaa ugu dhashaanna ilmihiina ilmo xalaala weeye meherkeediina way ku yeelanaysaa laakiin in la saxo weeye haddiise biduuni markhaati biduuni weli hadday u idhahdaan innaga ismehersannay taasi waa zina caadi waxba kama jiraan waa zaani iyo zaaniyad bay noqonayaan cala saxiix haddaan qabanno muqaabilu saxiix wuxuu leeyahay ciddii markaa ayada qabta inuu xaaraan yahay ayaga waa lagu xadayaa walaa biwadi maytadi milasax haddii markaa u tago bakti gabadh dhimatay hadduu markaa u tago wax ka dayo isna lagu xadi maayo leanno ayana waxay halkaasina ku baxaysaa mushtahan baynu nidhi dee maydin wax laga daya dabciga bini aadmigaaba ka ordaya markaa lo xad uma baahna mar haddaan wuxuu wax dadku jecel yihinoo lagu ordaya aanu hayn xadba uma baahna waayo dabcigana keeriya alwaasicu abci aqwa min alwaasici sharci baa la yidhahdaa shaygan dabciga ahe qofka waxaan iska hor istaagaya ayaa ka weyn xadkan iyo waxaan loo yeelayo walaa bahiimatin fi ladhari neef xoolaa hadduu wax ka dayana ayana lagu xadi maayo leannu dabcigii baa diidaya xad uma baahna laysa cala ladii yaati lbahiimata xadun kaa neef xoolaa u taga xad laguma leh ibnu cabbaas baa yidhi sida imaam nasaai sunan kubraaya ku wariyey waa xasan mawquufa adhar baynu muqaabil adarku wuxuu leeya waa la dilayaa mar hadduu neef xoolaa u tago waa la dilayaa man ataa bahiimatun faqtuluuhu waqtuluuhu macaha waqtuluuha macahu xadiid xaakim warinaya wey walow sanagiisu daciif yahay isagana dila neefkana raaciya qowl saddexaad baa jira odhanaya maya xadkii zinada ayaa la marinayaa laakiin jaamicadu qowlka ay xoojinayaan waxa weeye in la ganaaxo un mooyaane inaanu xad lahayn haddaba neefkii see laodhanaya way dhacdaa imikaoo meelahaasaa la yidhaahdaa nin baa rig ku qabsaday ama sene maxaa laga yeelayaa waxba sida qowlkaas a waxba neefkii la qali maayo waxna noqon mayso cadkeediiyo canaheeduna wa iska caadi culamada qaar baa yidhi maya ha la gowraco oo maxaa loo gowracayaabaa isweydiin leh dee waxaa loo gowracayaa markaa inaan wixii la odhanin waa ridii caynkaas hayd iyo waa ninkii caynkaasaa tuu ku sameeyey markaa in labadaba ina dhaafiya baa la leeyahy rida iyo maye waxaa laga yaabaa inay markaa ilmo silanba dhashana qaar baa yidhi walaa bibahiimati fi ladhari wayuxad wallahu aclam halkaa inoogu joogo